Hooyo Cabdiya waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada Wajeer oo waxa ay dhibaato ka haysataa dhanka kaadi-xajinta ama kaadi-mareenka. Ma awooddo waxay saddexda waqti mid ka mid ah karsato, iska badaa waxay isbitaalku aado. Haddaba, hooyadani ma laynu dhegaysanno baahideeda.
muddo dhowr sano adig haadadaydaa socota ilaa ruux kaadii isqulqule ahay shaqo ee muslimiinta inay caawiyaan kenyatta hospital joogin wax lagaagama qaban kara awood aan wax ku qabsado ma hayo caruurta waxaan u qabsan lahay inaha kaadidii socod muxuu shaqaysana oos meel u orda maalin haatan waan u ordi lahay cid unbaa iska dhex fadhi awood malihi ma shaqaysan kari waxaan haay male isbitaalkaas u kaca lii dhahay marmar waxaan raadsanaa inaas i caawiyo ummada soomaaliyeed waxaan u baahanahay in lii caawiyo oo is- inay islaamka soo caawiyaan oo wax ii taraan Culammada magaalada Wajeer ayaa dhankooda ka hadleen xaaladda hooyadani oo Wajeer wax looga qaban laayahay in ay u gurmadaan ummadda Soomaaliyeed sidii xaaladdeeda caafimaad wax looga qaban lahaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا دمانتين dadka muslimiinta ah muuqaalkeena iyo codkeena inta arkayso ilaahay idin barakeeyo waxaan joognaa maamo miskiin ah oo xanuunsan oo anaga culammadii ahaan aan garanay dhibkeedana aan aragnay in maamada iyada ah la caawiyo maamadan xanuun baa muddo ay la xanuunsaneed waxa caawiyana ma ayna helin iidana xoolo ay isku caawiso ma hayso Een, marka codkeedana kulley waa la duubay waad maqlaysaan muslimiinta meel aad joogtiinba haddii culammadii aan nahay aan cudsanaynaa maamadan ninkii fara badan ayaa laga helayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi watacaawanu cala albiri wataqwa amada in lasoo caawiyo wixii lala qaban karo isbitaal bay u baahan tahay sidii noo sheegtay kenyatta hospital baa la sheegay in een, dhakhaatiirtii ay dhaheen hala aadiyo iyadana maanta qof wax haysto ma aha muslimiintaasay wax ka sugaysa ee allah subxaana wa tacaala marka walaalayaal jidaakum allahu khayran dadka muxsiniinta ah dadka khayrdoonka ah waxaan idinka codsanaynaa waa fursad qaali ah ilaahi subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo ninka wax hagtaarto marka arrintaa iyadaan u taagannahay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم شرفتين جامع وجر دولاليال سعد مقال وأركيسان waxaan joognaa meel duurka ah oo xaafada korkooda ah ka go-an xaafadaha magaalada wajeer qoys sabool ah ayaa halkan degan maamada qoyska laheynna siday idiin sheegtay oo qof dhibaataysan dhowr sano dhibaatadana wajeerka loogu qaban karo isbitaal mid bay u baahan tahay iska dhaafa waxay isbitaalka bixisay transportkii ama gaarigii ay kuraaci hadda ma haysato meeshay degan tahay ee guriga ku noolna waa arkaysaan Eh, qof dumar oo isagoo shanta waqti doola rabo oo nijaasadiisa ay socoto aan tukani karin dhibka uu qabo waad garanaysaan meelkasta joogaan in naxariis leh ee gabadha aan ku fiirino qofkii arrintaa wax ka qaban karo oo dhan insha allahu tacaala hala soo xiriiro lambarka shaashadda aad ku arki doontaan kala soo xiriira saboolka ah ee duurka degan ee halka ku dhibaataysan ee inaad kalmaysaan kaano fara badan oo qoyska baahan guri fiican ma haystaan musquul ma haystaan Eh, wax badan bay haysan laakiin waxaas dhan waxaa ka muhiimsan caafimaadka qof hadduu caafimaad helo wax walbuu iska samaysan karaa gabadha caafimaadkeeda inaan caawin karno oo salaadaheeda say rabta u tukani karto Een, ilaahay subxaanahu watacaala hanoo kaalmeeye aan walaalayaal aan ka qayb qaadanno qof kasta oo maqdaca uu gaaro ee ha gaarsiiyo inta muslimiinta uu gaarsiin karo iyo inta maar wax ka qaban karto xitaa qof dhaftar ah oo barnaamij wax ka garanaya hadduu jiro oo codsigeena uu gaaro inuu maaragtay uu nala soo xiriiro oo barnaamijka gabadha aan caawinno inuu ilaahay subxaana watacaala noo naxariisto